qoysaskan barakacyaasha oo ku nool degmada garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa soo wajahay xaalad nolol xumo barakacyaashan ayaa baahiyaha ugu daran ee xilligan haysto waxaa ka mid ah hooy la-aan biyayari iyo raashin la-aan qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa ka warbixiyey baahiyaha ugu daran ee xilligan haysto
dad waxaa nahay dhibaataysan marastiisii ay dhex taallo nolol iyo caafaad midna haysan ilaahay mooye cid u maqanna aan lahayn xasan sheekh hanna arko ha arka dadka marastee meesha daadsan masaakiinta meesha daadsan ha arko ilaahay mooye cid u maqan ma leh guri ma dhisan karaan dab looma shidin halkay dhooban yihiin waa u jeedaan waxaan ilaahay ka baryaa dowladda inay naxariis fidiso ummaddeeda ay indha naxariista ku soo fiiriso marka ummaddan ninkii ummaddii madax ka aheedi nooc kasta leh oo dowladdii inay ummaddan iyo macal hay-adihii inay u soo gurmadaan oo gargaar siiyaan deegaanna siyaana loo baahiya guddoomiyaha garosbaalley waxaan ka codsanaa inaad dadkan deegaan ay ku dhaqmaan mas-uuliyaddeeda gobol iyo degmo meel kastoo aad ka keento deegaanaa loo baahan yahay dadkan way ku noolaadaan waxaa noo fidiyo haddana soo dhoweeyey guddoomiyaha garasbaaleey kheyr allah siiyo arrimaha bulshada xaynaash maamulka oo dhan waa u mahad celinaynaa si fiicanay noo soo dhoweeyeen waxaan leenahay dowladda qaranka dowladda shalay kor iyo hoos isku fiiriyaani dhahay maanta hoosnaa fiiriya qoysaskan ayaa horey uga soo barakacay gobollada baay bakool shabeellaha dhexe qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyo deegaano ka mid ah jubbooyinka